Dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qiimaha xoolaha. Een waxaan joogaa Sayidada magaalada Jigjiga. Een ku soo dhawow mudane. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal heerka koowaad ee geela, heerka labaad iyo heerka saddexaad muxuu marayaa maanta Sayidada muxuu ka marayaa?
heerka koowaad wuxuu marayaa shan iyo soddon kun afar iyo soddon kun ka labaad soddon ilaa sagaal iyo labaatan siddeed iyo labaatan ka saddexaad lix iyo toban toddobiyo toban ilaa afar iyo toban ka ugu ho- ka dhexeen afraad toban ilaa sagaal ilaa lix kun oo riyaal baa u hooseysa intaa ka dhexaysa weeyaan Een okay waan gartay. Maxaa isbeddela oo ku yimid suuqa xoolaha een maalmahan la joogo ma wax korukaca iyo hoos u dhaca yacni isbeddelka ku yimid baan rabaa inaan ku weydiiyo.
waxaa ku yimid xagga qaybta lodoo kale wixii hilib lahaa geela waxa weeyaan wixii hilib leh waa waqti jilaal baynu joognaa waa iska yar abaar marka wixii hilib lihi kor buu u kacay soo garan maysid marka neefa neefuu ka shilis yahay buu ka lacag badan yahay Ah marka xogaa isbeddel baa jira leedahay oo oo korukaca.
kor u kac xagga neefka hilib kale ah oo kor yar kacay baa jira Ah okay waan gartay. Meeqa saac baa la furaa Sayidada oo aad soo gashaan?
ilaa kow saac baa la furaa ilaa waxaa laga dareeraa ugu dambayn labada iyo ilaa barhka welibana
mudane soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo suuqa xoolaha een een een, gaar ahaan qaybta lo'da oo aan hadda dhex taagannahay een qiimaha ay maanta ka maraysa sayidada heerka koowaad labaad iyo saddexaad baan rabaa inaan ku weydiiyo ka koowaad waxa weeyaan een dibida maaragtay cujuush dibida cujuusha waxa weeyaan een koo iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban inta way leeyihin cujuushu marka waaweynkana ugu hoosaan waa toddobiyo toban een ilaa ugu koraynna een siddeed iyo labaatan een okay maxaa ku isbeddel oo ku yimid suuqa xoolaha oo een een ma- maalmahan aad ka dareemaysaa sayidada maalmahan wallaahi maalmihii sidii hore ka fiicnayd sidii ho- markii hore ka yar fiicnaan maalmahan suuqa dibida waaweyn mooy dibida yar sidii hore ma aha een marka waxaad leedahay hoos u dhac baa ku yimid haa nooca yaryar ee cujuusha hoosu dhac baa ku yimid nooca waaweyn baa sam yaa fiican hadda toddobaadkan Ah, okay goormaad furtaan een hadda way kala xiran tahay qaybtaa geela gaarba u u xiran tahay qaybta lo'da gaarba u xiran tahay meeqa saac baad soo gashaan oo een aad aad furtaan waxaan soo galaa afarta saac markay tahay kabacdi dareerkana lix een lixda iyo lixdii iyo waxaan een adu eedaan ka duhur ayaan dabadeed baan sii daynaa Ah, okay haye aad iyo aad baad umahadsan een soo dhawow adigana mudane waxaan rabaa inaad bal aad faahfaahin iga siiso suuqa xoolaha een ee lo'da oo isla haddaan dhex taagnahay Een, suuqa xooluhu maalmahan wuu is- wuu isbedelay isbedel adag baa ku yar yimiday muddo ilaa shan maalmood ah ayuu suuqa hoos u noqday dibida cujuusha ee mari jirtay ilaa shan iyo shan iyo toban maraysay maanta waxay maraysaa labiyo toban heerka koowaad ee dibida waaweyn waxay marayeen ah, lix iyo labaatan toddobiyo labaatan shan iyo labaatan wixii hoos buu wada noqday heerkii waaweynaa wuxuu wuxuu marayaa maanta saddex iyo labaatan markaa suuqa hoos wuu u isbedelay sidii ega ma aha waayada een shantan maalmood ee aad ii sheegtay hoos u dhac baa ku yimid baad leedahay shan maalmood buu hoos u dhac ku yimid suuqa wuu isbedelay waan gartay markii hore oo halkuu taagnaa markii hore markii hore meelo adag buu marayay oo wuxuu marayay ilaa toddobiyo labaatan een, dibida waaweyn way gaadhay iyo siddeed iyo labaatan een, maantana wuxuu marayaa saddex iyo labaatan een waan gartay maxaa sababay hoos u dhaca suuqa ayaad is leedahay adigu Eh, kolley isbeddel xagga suuqa ka yimiday oo waxa weeyaan ma garanaysaa dee een, dibidii dhoofaysay iyo kale iyo meelaha waxbaa sheer taagay baan u malaynayaa ah oo xaggii xaggii dhoofitaanka iyo meelihii een ciddi een sh- dadkii qaadan jiray baa hadda hoos u dhacayaa haa xaggaa hoos u dhacu xaggaasuu ka soo kordhay okay yaa idinka qaadan jira xoolaha markaa waxaa qaadan jiray dad ganacsadayaal oo shirkada ah ayaa meelahan iman jiray oo macnaha cashuur bixiya oo dee macnaha dibida een, ersi iyo wax ku dhoofiya kuwaasoo guri jiray kuwiina way sheer taageen xaggey geeyaan marka halkan ka qaadan Eh, kuwa ersigu waxay u- u guraan dee kolley ersi bay ku baxaan markaa xaggaa u so- waxay u bixiyaan eh, somaliland iyo xaggaas kaga dhoofaan Ah, okay waay haye aad baad umahadsantahay waxaad ka mid tahay dul- een, dilaalinta ariga gada soo maaha ah dilaalinta arigadaan ka mid ah waxaa la yidhaha magacayga muuse maxamed cabdi Eh, okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qiimaha uu marayo heerka koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxay marayaan saddex kun iyo shan boqol heerka labaad laba kun iyo siddeed wananka heerka koobaad waxay marayaan afar kun heerka labaad waxay marayaan saddex kun iyo shan boqol heerka saddexaad maxay marayaan heerka saddexaad heerka saddexaad laba kun iyo laba boqol Eh, okay maxaa isbedela oo ku yimid een, yacni haddii haddii uu jiro inaan ku weydiiyaan rabaa hoos u dhac iyo kor u kac yacni wax isbedeli jira xooluhu eega way qaaliyoobeen wax hoosu dhici kuma imanin Ah, marka arigu wuu qaaliyoobay wuu qaaliyoobay hadda marka hadda arigan tirada badan oo meesha taagan waxaa laga yaabaa in la wada iibsado waa la iibsanayaa adhiga waa adhigani waa muraadkii horta adhiga muraadkii la qala weeyaan gartay marka waa adhigan waxaa la siisanayaa saddex kun iyo shan boqol ha okay hadda intan sumadaha leh oo isku xidhan oo toban tobanka iyo labaatan labaatanka isku xidhan miyaa la adhiga iibsaday saddex kun iyo shan taaba weli lama iibsan laakiin iib buu taagan yahay iyaga Ah, okay yaa iibsada oo xaggee la geeyaa marka la iibsado waxaa la geeyaa waa la qalaa adhiga muraad baa loo iibsadaa dadka ducaysanaya dadka muraadka la iibsanaya Ah, okay haye aad iyo aad baad u mahadsan tahay